marka waxaan ku iri marka xildhibaanka aan ergadiisa la taabahayn waa kii markii hore ergadiisa uu shabaabku instruction sii instruction uu siiyo uu yidhi hebel dooro hebelna ha dooranin oo markaas awaamiirtii shabaab waa garan kartaa inay argagixisan yihiin marka waa soo wacayaan xubin kastoo ergada waxay leeyihiin marka hebel soo saar haddaad soo saartana waa naga nabadgeli haddaad soo saari weydana dhibaataad nagala kulmee taas ayaa marka aan meesha ka maraynoo jirta taasna waaye marka wariyuhu marka uu su-aalay aan marka tafaasiisha ka bixiyey adiguna waa gara kartaa in aniga adigoo laba xildhibaana anigana ergadeydii la dilo adigana ergadaadii aan wax burabaleema u imeehayn argagixisaduna aad mataqaanaa gara karto inay inay wixii aynan mataqaanaa markaas ayna iidu raalli ka ahayn inay taargad garaynhayso marka taas ayaa u daliila marka fasiraadaasaan ka bixiya anigu guud ahaan ma dheheen xildhibaanadu waa waa shabaab maanan dheheen waa gartay waxaa nagu maqaalo ah inaad ku jirtay xubno siyaasiyiin ah oo madaxweyne farmaajo la taliyaal oo u magacaabay bal wararkaas laysla dhex marayo maxaad nooga sheegi kartaa maxaase ka jira maya madaxweynaha su-aashaan horaa lai weydiiyey aniga madaxweynaha saaxiibkiisaan ahay runtii haddee talooyinkana markaas wixii lagaa qaadanayo ilaa muwaadin soomaaliyeed ataa maadaama uu madaxweynuhu ou meesha kale yahoo hadda wax laga filanayo oo inuu dalka horuu mariyo ay shacabka soomaaliyeed ay dowladdiisa ka filanayaan ay tahay marka inaad gacan siiso oo aad waxyaabaha uu markaas ku horumari kariyo ama uu dalku uu horumar ku gaari karo ama ha noqoto amniga ama dhaqaale ha noqoto ama siyaasad ha noqotee waa waajib qaran oo markaasna saaran marka anagu waxyaabaha marka aan kala talina waxaa ka mid a siyaasadda